Maamulka iyo macallimiinta Jaamacadda Central ee magaalada Beledweyne ayaa ardayda dhammaystay dugsiyada sare u qabtay tababar ku saabsan qaabka ugu habboon ee ardaygu uu ku dooran karo takhasuska uu doonayo inuu jaamacadda ka barto. In ka badan laba boqol oo arday oo ka kala socday iskuulada magaalada ayaa tababarka goobjoog ka ahaa waxaana la siinayay casharro ku saabsan qaabka ugu fudud ee uu ardaygu ku ogaan karo kulliyadda ku habboon. Dr Xasan Cumar Siyaad iyo Dr Aadan Cabdalla oo ka mid ah madaxda Jaamacadda Central isla markaana bixinayay tababarka ayaa ka warramaya hadafka laga leeyahay tababarkan.
waxaan rabnaa inaan qaadano insha allah labada mawduuc meesha ku qoran career selection iyo exam preparation laakiin qeybta hore ee ah ikhtiyaari takhasus ama qofka inuu doorto majorkii uu geli lahaa ayaan qaada dhigi doonaa waqtiga kooban awgii ee arar badan ma samayn karno guud ahaan waxaan rabnaa ee mas'alada ah inuu qofku doorto takhasus bacda taanawiya waa masalo aada u adag daraasada way ka adag tahay mararka qaar bal waxaa la yidhahdaa min ascab alqaraaraat ee soo marto ardayga weeyaan leanna waa marxalad kala guur ah waa hambalyo in la soo gaaray galaaska labayo tobanaad insha allah guul baan idiin rajaynayaa dhammaan in la guuleysto imtixaanka ee form fourka laga wada baaso biidni illah bidarajaad caaliya laakiin waxaa confuse badan ka jira ilaa hadda dad badan wax laga yaabaa in weli go-aan gaarin maxay baran lahayn markuu qofka takhasus qaato kadib oo daraasada bilaabo tobankii arday oo jaamacadda bilaawdo oo takhasus galo afar ka mid a takhasuska way beddelaan bil laba bil markii la joogo waxay dhahaan wallahi ani kan meeshaydi maa iga wareeji meel kalaan gala so tobankii haddii afar isbeddelaysin iyo eighty percentage of your attendees ay dhahaan we have the last decision oo still weli imtixaankii aan la gelin exaggerating oo ku jiro whatever ee wax weeyaan barnaamij muhiim ah waxaan rabnaa inaan eegno qofkii inuu takhasus galo maxaa lagu bays garaynay aslan takhasuska aad galayso waxaa hooyo u ah oo aabbo u ah oo awoowo u ah taanawiyada sida aa ku ahayd dugsiga sare meeshay wax ku marayeen iyo maadooyinkii aa ku wanaagsaneed iyo interestigaad meeshuu ahaa iyo bayskaada saa u diyaarisay ayaa asaas u ah facultiga aad galayso ardayga darajeed uu ku keenay imtixaanka in uu ku taga kulliyadda markaas uu baranayo kulliyadaha waxay ku beesgaraysan yihiin darajada ardayga uu keeno taxdiidan haddii aad ratid inaad baratid medicine and surgery waa in aad keentaa darajo ka koraysa intaas haddaa keeni weysid macnaheed waxaa waaye facultigaas ma helaysid so waa suurtagal waddanka in laga hirgeliya laakiin imtixaanka soo socda wuxuu go-aamin doonaa mustaqbalkiina dambe kulliyadda aad geli doontid wuu go-aamin doonaa waxaa kaloo go-aamin doonaa meel walba oo soo dhowday shahaadadaas aad la tegtid waxay saameynaysaa waxaa kuugu qoran way ku saameynayaan qof walba markuu imtixaanka galo natiijada ay soo baxdo markaasaa qofka ama la karaameeyaa oo loogu hambaliyayaa guusha uu gaaray ama markaasaa waxaa waaye qofkii la ihaanaystaa sababtoo ah wuxuu ka soo bixi waayey imtixaankii waxaan dhahni kullamaa waqtigaada aad si fiican u maanaj garaysid waa kullamaa natiijo fiican aad ka gaartaa waa kullamaa imtixaankii aad si fiican u akrisaa